habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo sabtiya bisha mayn ay ku beegan tahay sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee tobanka iyo sagaalyotobanka mitrban iyo bogga v o a somaly com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo haaruun macruuf
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada dhegaystayaal waxaa ka mid a madaxweynaha kenya oo mar kale ku celiyay in dalkiisa uu doonayo inay dib u noqdaan qaxootiga ku sugan xeryaha dhadham miaka zaidi ya ishirini na tatu imefika wakati tuwasaidie pia waweze kurudi makwao na waweze shan iyo labaatan sane in ka badan dadkan qaxootiga annaga ayaa halkan ku haynay waxaa la gaaray xilligay dib ugu noqon lahaayeen dalkoodii hooye soomaaliya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii martida mikrofoonka barnaamijkii xiise lahaa ee cawayska washington iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom ayaa sheegay in howlgal ay ka sameeyeen gobolka bokool maanta ay kusoo qabteen sargaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab qaybtiisa gobolkaasi oo ay magaciisa ku sheegeen xasan isaaq nuur kaasi oo la sheegay inuu madax u ahaa garabka al-shabaab u qaabilsan ururinta sakawaadka intii uu socday howlgalkan ayaa saraakiishu ay idaacadda v o a u sheegeen inaan iska horimaad dhicin waxaana ay sheegeen in sargaalkaasi laga soo qabtay gurigiisa oo ku yaala tuulada lagu magacaabay yabyab oo dhinaca bari soddon kilomitir kaga aadan magaalada xudur ee gobolka bokool waxaa la sheegay ninkaas haatan in lagu hayo xero milatari oo ku taala magaalada bakool magaaladan dhehe xudur ee gobolkaasi bakool halkaasi ay ku ilaalinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom howlgalkan ayaa waxauu ka dambeeyey waxaa ka horeeyey aan ku celiyay dhegeysta halkaasi maalintii shalay ahayd ayaa howlgal kaloo ay sameeyeen ciidamadu waxay isku isaga horyimaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab meel aan sidaas uga fogeyn meesha uu ka dhacay maanta howlgalka ee lagu soo qabtay sargaalkaasi ka tirsanaa ururka al-shabaab xog laga helay duulimaadkii diyaaraddii dhacday ee masaarida ayaa muujinaysa inuu jiray qiiq ka baxay gudaha diyaaradda ka hor intii aanay dhicin bog dhinaca internetka oo baahiya macluumaadka duulimaadyada ayaa daabacay xog muujinaysa in la helay digniin la xidhiirta qiiq ka baxay mid ka mid ah musqulaha diyaaradda ka hor intaanay diyaaraddu burburin hay-adda badbaadada duulimaadyada ee faransiiska ayaa xaqiijisay xogtan sax ahaanshaheeda laakiin afhayeen u hadlay ayaa sheegay in weli ay tahay xilli hore in xogtan la faahfaahiyo islamarkaasina la fahmo sababta keentay burburka diyaaradda xilli aan weli la helin sanduuqii madooba ee diyaaradda duuba macluumaadka diyaaradda
magaalada baqdaad ee caasimada dalka ciraaq ayaa saaka ku waabariisatay guuxa diyaarada helikobtera oo dul heehaabaya magaaladaasi kuwaasi oo kasoo kacayay dhinaca qaybta ay degan yihiin martida iyo diblomaasiyiinta caalamiga kadib mar dibadbaxyo ay sameeyeen taageerayaasha wadaadka lagu magacaabo muqhtaada sadar kadib markii maalintii jimcihii ay dhaawacyo loo geystay qaar ka mida dadka mudaharaadayey oo kasoo horjeeda xukuumadda ayay ballan qaadeen inay dib ugu laabanayaan halkaasi qaar ka mida dadka mudaharaadayey ayaa oo shiico ah dhammaantood ayaa waxa ay sheegeen inay kasoo horjeedaan dowladda islamarkaana ay doonayaan in la bedelo warar goor dhoweydna soo gaarana waxay sheegeen in ciidamada booliiska ee dalkaasi ciraaq ay toogteen laba ka mid ah dadkaasi banaanbaxayay
isbahaysiga milatariya ee nato horkacayso ee waddanka afghanistan ayaa sheegaya in qof is soo miidaamiyey uu isku qarxiyay mid ka mid a gawaaridooda waqooyiga kaabuul sabtidan maanta ah laakiin uusan wax khasaaraha u geysan shaqaalahooda weerarka ayaa ka dhacay deegaanka bagram kaasoo martigeliya saldhigga cirka ee ugu ballaaran uu leeyahay milatariga maraykanka ee ku sugan waddanka afghanistan oo shan iyo konton u jirta caasimadda waddanka afghanistan waa kilomitire goor horena afhayeen u hadlay taalibaan oo la yidhaahdo zabihullah mujaahid ayaa sheegay mas-uuliyadda qaraxaasi in iyagu ka dambeeyaan waxaana uu intaasi ku daray in kolonyo ciidamo ay bar tilmaamidsadeen kuwaas oo ku tilmaamay inay yihiin kuwo soo duulay islamar ahaantaasina ay sii wadi doonaan weerarada ka dhankaahi nato halkaasi aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo booqasho ku jooga gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya ee soomaalidu ay digto ayaa mar kale ku celiyey in dowladdiisu aysan aqbalayn in qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan xeryaha dhadhaab ay halkaasi iska sii joogaan si aan dhammaad lahayn waxa uu sheegay in la gaaray xilligii ay dib u laaban lahaayeen wuxuu maanta khudbad ka jeediyey magaalada gaarisa halkaas uu kula kulmay qaar ka mid a muwaadiniinta waddankaasi oo sheegay in weli ay la-yihiin oo aysan helin sharcigii aqoonsiga waddankaas maxamed faarax shire ayaa warbixintan gaarisa ka soo diray madaxweyne uhuru kenyatta ayaa mashruucyo kala duwan waxa uu ka soo furay gobollada mandheera wajeer iyo gaarisa gaariso oo maanta ku sugnaana waxa uu ka furay mashruuc korontada gobolkani gaarsiin doono oo laga soo jiiday gobolka bariga ee dalkani kenya hii stima sasa twataka kuisambaza iweze korontadan waxaan doonayaa inay gaarto dhammaan degmooyinka dhadhaab balambala masalaani iyo dhammaan gobolka oo idil waa koronto ku filan dhammaan gobolkani korontadan waxaynu doonaynaa inaynu qaybinno waxaan doonaynaa inay gaarto deegaanka masalaani ee xaaji laga soo doorto waxaan sidoo kale doonaynaa inay gaarto magaalada dhadhaab waxaan sidoo kale rabnaa inay gaarto madoogaasho oo iminka laamigu uu ku sii socdo sidoo kale balambala ayaynu doonaynaa inay dhammaan korontadan gaarto uhuru ayaa waxa uu sheegay in dadka gobolkani ku dhaqan aysan marnaba ka hari doonin gobollada kale ee dalka isagoo sheegay in ay jirto in tiro badan oo dhallinyaro gobolkani ka soo jeedo la qori doono dhallinyarada qaran ee dalkani kenya taasoo ku macneeyey inay yihiin dadka dhallinyarada ee gobolkan dhallinyaro horumar maskaxeed keeni karo tutachukua vijana elfu moja wa garissa town waxaynu magaalada tani gaariso ka qaadanaynaa kun dhallinyaro ah aynu ku dari doonaa dhallinyarada qaranka ee dalkani kenya si ay u helaan nolol maalimood sidoo kale si ay u helaan in qoysaskoodu ay noqdaan kuwo kor u soo kaco waa qorshaha aynu qaadanayna laga bilaabo bisha juun ee soo socoto markaynu akhrino maaliyadayada siyaasiyiinta gobolkani waqooyiga bari dalka kenya ku dhaqan ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwo khudbadahooda kala duwan isugu celcelinayay qaadashada sharciga loo yiqaana kibaandhaha oo ay sheegeen in in ka badan boqol kun oo dhallinyaro gobolkani ka soo jeedo aysan ilaa iyo iminka helin sharciga loo yiqaana kibaandhaha taasina waa mid madaxweynaha dalkani kenya ay hor dhigeen uhuru oo tan iyo xalay la sameynaya kulamo kala duwan hogaamiyaasha bulshada gobolkan ayaa waxa uu sheegay in arrinka helidda sharciga kibaandhaha loo yaqaano uu noqon doono mid soo gebagaboobo id siyo feva tunafanyia mwananchi id ni haki ya kila mkenya aydhiigu ma aha mid si gaar aynu u eexanayno dadka waa xaq muwaadin walba oo kenyaana u leeyahay inuu helo sharcigaasi aydhiiga loo yaqaano waxaan ogahay in boqol kun dad gaaraya oo gobolkan aysan ilaa iyo iminka helin sharciga loo yaqaana kibaandhaha taasi waxay micnaheed u tahay inaynu u diidnay xaqay shaqada u lahaan lahaayeen inay ku raadsadaan xaqay ku socon lahaayeen xaqay wax ku baran lahaayeen dhammaan xaqay lahaayeen oo idil wuxuu kaga xiran yahay aydhiiga nafasi ya kuhudumiwa kama wakenya wenzao na hii ni kitu lazima tubadilishe na mimi jemedari ngaiseri nataka tukubaliane hapa madaxweynaha uhuru kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu ku soo daray gobolkan degmo cusub oo loo bixin doono degmada jarajila oo dhacdo countigani gaarisa qaybna ka qaadan doonta ayuu ku sheegay madaxweynaha horumarka iyo sugidda ammaanka xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto uhuru ayaa sidoo kale arrimaha dalka soomaaliya ka hadlay wuxuuna sheegay in dadka qaxootiga la gaaray xilligee dib ugu noqon lahaayeen dalkoodii hooye soomaaliya miaka zaidi ya ishirini na tatu imefika wakati tuwasaidie pia waweze kurudi makwao na waweze kuende- shan iyo labaatan sano in ka badan dadkan qaxootiga annaga ayaa halkan ku haynay waxaa la gaaray xilligay dib ugu noqon lahaayeen dalkoodii hooye soomaaliya annaga mar walba waxaynu dareenaynaa dalka dariskeenu la nahay wax badan ayaynu la qabanaynaa waa dal xigaalo aynu nahay ganacsi ayaa naga dhexeeya howlo fara badan oo sugidda ammaanka ayaa laba dhinac naga dhexayso laakiin ma suurtageli karto in qaxootigu halkan iska sii deganaadaan waxaynu doonaynaa dadka qaxootiga si amni ku jiro iyo aqli ku jiro in dib dalkoodii hooye soomaaliya ay ugu noqdaan madaxweyne uhuru kenyatta ayaa waxa uu ku ammaanay dowlad goboleedka gaarisa county mashruucyada kala duwan ay ka fulisay gobolkan oo ugu horeeya mashruucu maanta xariga ka soo jaro oo ah mashruuca cabdibdamiska oo ah mashruuca ugu weyn ee gobolkani ka jiro wuxuuna sidoo kale sheegay in wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowladda goboleedka gaarisa wajeer iyo mandheera ay tahay mid aada u wanaagsan socdaalka madaxweyne uhuru kenyatta kagamuusan hadlaynin wax ku saabsan arrimaha xisbigiisa iyo siyaasadda balse waxaad moodaa in diiradda uu saarayo keliya in dadka gobolka uu ku soo jiito dhanka horumarka isagoo wadada weyn ee isku xirta madoogaasha iyo gaarisa markii ugu horreysay oo laami la dhigayo uu xarigga ka jaray booqdayna jaamacadda gaarisa university oo dhacdadii ugu baaneed ee ebed ka dhacda dalkani kenya argagixiso ay dalkani ka geysato ay ka samaysay ka dhacday maxamed faarax shire v o a gaarisa
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaare ayaa maanta si lama filaana u xiray kalfadhigii baarlamaanka ee uu kaga doodi lahaa kaga doodi lahaayeen xubnaha baarlamaanku ansixinta heshiiska qaabka doorashada ee la filayo in cod loo qaado beesha caalamka iyo madaxda caalamka ayaa cadaadis ku saaraya baarlamaanka in kalfadhigaasi gaarka ee maanta ay ku ansixiyaan hase yeeshee taasi ayaan ilaa haatan suurtagelin warbixin ku saabsan fadhigii maanta waxaa warbixinta nooga soo diray xasan kaafi qoyste kulanka baarlamanka maanta oo ay soo xaadireen xildhibaano tiradoodu gaarayso boqol sagaashan iyo toddobo laguna waday in loo codeeyo heshiiska madasha wadatashiga ay wada gaareen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa baaqday kadib markii guddoomiyaha baarlamanku uu kulanka ka sheegay in arrimaha laga hadlayo ay yihiin kuwo qoseeya masiirka ummadda soomaaliyeed islamarkaana uu magaalada muqdisho xilligan shir ku saabsan waxyaabaha la ysku hayo uga soconayo hoggaanka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayna muhiim tahay in maanta ilaa berri laga dhursugo natiijada ka soo baxda kulamadaasi waxaana dhinaca kala jirta in xildhibaanada baarlamanka qaarkood ayan jeclaysan baaqashada kulanka baarlamanka taa beddelkeedana ay door bidayeen in la guda galo codaynta heshiiska madasha wadatashiga ee baarlamanka hor yaalla xildhibaanada ayaa aragti ahaan ku kala qaybsan qaar ka mid a qodobada ku qoran heshiiska madasha wadatashiga gaar ahaan arrinta aqalka sare oo ay tilmaamayaan inay beeluhu ku kala badan yihiin xildhibaan caashe koos maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeda dhismaha aqalka sare ayaa v o a u sheegtay inaanay soomaaliya xilligan u baahnayn aqal sare iyadoo xustay in aqalka sare uu luminayo midnimada ummadda soomaaliyeed wallaahi anigu waxaan u arkaa mid aad loo rakaataynaya siyaasadda soomaaliyeed waayo xildhibaano boqol iyo sagaashan iyo samtiga ayaa fadhiya waayeello waayo waa inagoo sieleelay haddii ay run sheegayaan ma yimaadaan baarlamaanka dhexdiisa oo ay ka sheegaan wixii soomaalinidu isku raacayso marka baarlamaanka in maanta la xidho aad ba aniga ila khaldan tahay guddoonka iyaguna ma wato culays xagga sare kaga yimid weeyaan horta xildhibaanada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inayna diidanayn dalka inay ka dhacdo doorasho waan ogol lahay aqalka hoose dhismihiisaan ogol lahay wax alle waxa shuruuc halkaa la keenay iyadoo ka qadhaadh dacar ayaanu muudsannay annaga oo tanaasulaad u samaynayna ummadda soomaaliyeed laakiin aqalka sare wuxuu keenayaa kow wuxuu baabi'inayaa midnimadii ummadda soomaaliyeed laba karay siyaasadeed buu dalka u keenaya saddex loomaba baahno waddankeennu maanta inuu qaato guryo aqal sare waayo waabaad arkaysin basaynu nahay dhaqaalaha yare ka soo galo gobolka banaadir waxaan ahayn dowladda dhexe oo lagu farsameeyaa ma jiraan mar hadday saa tahay oo weliba maamul goboleedyaduna wax kasii rabaan maamul goboleedku ma aha inuu yidhaahdo kaygana anaale kaagana kula lihi ee waa inuu ummadda soomaaliyeed u tanaasulo oo sida dastuurka ku qoran lagu qaybsado aqalka sare ama si siman ama siddeed iyo tobanka gobol haddayna ahayn maanta soomaaliya ma qaadi karta dib ha la nooga dhigo dhinaca kale xildhibaan maxamed maxamuud goodir oo ka mida mudanayaasha taageersan dhismaha aqalka sare ayaa qeexay in aqalka sare uu ku qoran yahay dastuurka lama huraanna ay tahay dhismihiisa markuu ka taagan yaha wuxuu yahay in qodobada dastuurka ku jira ee ka soo horjeeda axdigii ay gaareen maamul goboleedyada ay gaareen marka ugu horraysa in laga fakaro waxaa ka mid a guddiga doorashooyinka oo waxbaalka doorashadii tooska ahayd in dad ban laga dhigo aqalkan sare in la dhiso wax diidan ma jirto laakiin dadka laba shay isku qaldaan waxay isku qaldaan waxyaabaha la rabo fulinta ku jira ee la rabo in la saxo maalan gobolka banaadir xuquuquu leeyahay in la xuso xaqa gobolka banaadir uu leeyahay waa ummad meel ay ku nooshahay saddex maalmo saddex saddex milyantir ku dhow ay ku nooshahay xaqay leeyihiin waa dad canshuurta bixiya laakiinse waxaa la rabaa fulinta iyo principleska inaan la isku qaldin doorashadu waa waxaan aaminsanahay soddon baalkii labaatanka agosto in baarlamaankan uu bedelo baarlamaankanoo doorasho ay dhacdo anigu waa aaminsanahay waana fakerkayga oo wendhay aan lagu darin xildhibaan cabdulaahi jaamac ayaa ku tilmaamay baaqashadii kulanka maanta mid dib u dhac ku ah baarlamanka waxaana uu sheegay in taasi ay ku tusayso inaanay jirin heshiis siyaasadeed oo la isku raacsan yahay kulankii maanta layskugu yimid run ahaantii ee baaqday waa kollay dib u dhac weeye runtii waxay ku habboonayd in mawduuc aan iskugu nimid aannu ka hadalno wixiina hor yaallayna aanu codayno way suurtoobi weyday halkaa waxaad ka arkaysaa in heshiis siyaasadeed uu meesha ka maqan yahay hadda madaxdii gobollada iyo madaxda qaranka wada fadhiya say u turxaan bixiyaan waxa la ysku hayo ee meesha marila aqalkii sare laba kun iyo labaiyo tobankii waa lays hortaagay oo waxaa layidhi dhibaatuu noo keenayo waa tii la laalay markaana buuqii labiyo kun iyo labaiyo tobankii taagnaabaa hadda taagan oo ay qaybo waaweyn oo ka mida baarlamaanku u arkahayaan dhibaato u arkahayaan qaybana ay u arkahayaan sax inay tahay marka waa afkaar lagu kala duwan yahay beesha caalamku hadda afar dhibic shan baa soomaalidu ku qaybsatay waxaad mooddaa inay middii shanaad ku tahay shan dhibic shan ay u fadhiyaan oo ka sii xoog badan yihiin oo xoolihii haystaan ugu dambayntii xildhibaan cabdibarre yuusuf ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan arrinta la isku hayo iyo muhiimadda dhismaha aqalka sare uu leeyahay anigu ma qaba wakhti xaadirkan wax looga soo horjeensaday ama lagu diido maxaa yeelay waa qodob dastuuriya oo sharciyana oo dastuurka kumeelgaarka ku qoran qodobka toddobaatan iyo labaad marka dee wax dastuurka ku qoran haddii layidhi ha la sameeyo horta sabab loogu hor imaan karo anuu ma garan karo midii hore waxay ahayd waxaa ku qornayd yacni in lagu waxeeyo siddeed iyo tobankii gobol oo min konton iyo konton iyo afar min saddex saddex xubnooda oo siddeed tobankii gobola taas waa la diidayo qeeldhaan baa ka timid waa la diiday tii hadda haddii la yidhi marka bal deegaan ayana maaragtay muxuu ahaa deegaan hadba intii israaci karta lagu saleeyey oo konton iyo afartii lagu keenay haddana waa laga qayliyey marka horta meesha loo socdo maba garan karaba taanu macnida waxaan arkay inaan la rabin soomaaliya inay horumar socoto dowladnima soomaaliya inay hana qaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu umahadsan yahay xasan kaafi dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana soo jeedinayaa islamarkaasna soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaad kasta xilligan oo kale aannu idinka soo tabinno istuudiyaha v o eda ee magaalada london toddobaadkan waxaannu ka hadlaynaa sida ay u nool yihiin dhallinyarada soomaalida ee ku jira xabsiyada magaalatan london waxaana barnaamijka marti ku ah aweys sheekh maxamed oo ka howlgala xabsiyada inta badan ugu waaweyn ee dadka muslimiintu ay ku jiraan soomaaliduna ay ka mid yihiin kusoo dhowo barnaamijka aweys waa ku dhowahay salaamu calaykum ridwaan aadaa umaadsan tahay waayahay marka hore waxaan jecelahay bal inaad sharaxaad yar ka bixiso shaqadaada waxyaabaha ugu muhiimsan marka laga hadlayo xabsiyada aad ka howlgasho shaqadeena waxaa ugu muhiimsan aniga waxaana la yidhaahdaa afkan ingiriiska chaplain marka aniga waxaan dhaqanaa muslim chaplain maxaa yeele qofka markii la xiro wuxuu halis u yahay waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo vulnerable ama inuu isdhaawaco ama isdilo inuu nolosha naco inay mujtamaca si xun u arkaan in la eedo marka anaga dhinacaasaan ka joognaa oo dhinaca caqiidada inaan kasoo dhisno dhinacna inaan u naqno advocacy oo macnaha haddii xabiska dhexdiisa lagu hayo waxyaabaha oo maxay dhahaan racismka ama midabkiisa ama diintiisa wax loogu dhibaayo inaan fiirin cuntada ay cunayan inay xalaashahay inay salaada yimaadaan intaasna advocacy aan u nahay dhinaca kalena haddii ay qabaan fikrada oo ah xagjirnimo leh inaan kala dagaalano waa garta markaa si oo maskaxiyana ayaad u daweysaan oo aad ula doodaan ha ha badanaa micnaha waxaan ku beesgalaynaa caqiidada maadaama aan dad muslim aan nahay waxaan siinaa koorsooyin layidhahda tarbiya oo badanaa lagu beesgelaya the teaching of prophet moxamed sal allahu aleyh wasalam waayahay waxyaabaha kale ee aad ka caawisaan inta aanan ku weydiinin xaaladahooda maxaa ka mid ah ka sokow arrimaha diinta iyo tarbiyada islaamka maxaa kaloo aad ka caawisaan waxaa kaloo kamid eh for example qofka isagoo xiran haddii loo soo sheegay tacsiyo oo lacala ama waalidkiisa ay geeriyadaan ama xaaskiisa geeriyooto waxaan buuxinaa form waxaan u qaadnaa fasax inuu ka qayb galo maxay dhahaan duugta ama inuu tago janaasada fasaxaan u qaadnaa tan kalena waxaan ka caawinaa for example qofkii isagoo muddo dheer ku xukuman haddana digeeri loo soo sheegay dhibaato ay tahay marka inaan la joogno maalintaas oo dhan dhinaca oo ciidaha waa la joognaa dhinaca cuntada ay cunayn oo xalaasha een aadaan u fiirinaa familka dibaddana waa ku xirnaa xabsiyada marka la eego dadka muslimiintu ay ku badan yihiin dad badan oo soomaalina way jiraan oo xabsiyada ku jira gaar ahaan dhallinyaro soomaali ah xabsiyada aad ka howlgasho imisay dhan yihiin maxaase ku qiyaasi lahayd dhallinyarada soomaalida ay ku jiraan dhalinyarada soomaalida horta haddii loo fiiriyo xabska badanaa waxaan u fiirinaa nationalism xab oo maxay dhahaan jansiyo haddii for example xabiska aan joog tusaale ahaan haddii aan jansiyada aan qoro waxaa laga yaabaa qaar badan oo soomaali ah inayna iisoo bixayn maxaa yeele ayagoo wato basbora ama hollandes ama ama swedish ama ama ama british laakiin waxaan ku raadiyaa aniga magaca iyo faceka iyo salaada jimcaha markay yimaadaan ama ciyaalka iyagaa isweydiiyo marka tirada horta runtii waa adag tahay mar walbo oo maxaa yaele qaaraa la deeyaa qaaraa la soo xiraa laakiin waxaan ku xaqiijin karaa ridwano mar walba haddii la fiiriya ajanabiga soomaalida ugu sarraysa mar walbo meeqaad ku qiyaasi lahayd n percentage ahaan aan kugu sheegaa percentage ahaan Okay.
lacal xabiska hadda aan ka shaqeeyo n muslimiinta waxay waxay yihiin for example n one third macnaha saddex meel hal meel waa muslim n n inta kale waa ama christian ama sikh ama hindu ama dad aan diin lahayn marka one thirdigan oo muslimiinta eh boqolkiiba konton ilaa lixdan soomaaliya noqonayaan marka waa tiro aad u fara badan aad iyo aad waayahay waxyaabaha dadka soomaalida ay xabsiyada ku galaan m- haddii aad la socoto maxaa ka mid ah n xabsiyada wax oo soomaalida ay gooni u galaan ma jiro laakiin waxaan kuu sheegaa dhalinyarada guud ahaan sana walba ribooraan soo saarnaa waxaa u badan dragiska macnaha dragis ama isagoo gadaayo ama isoo cabaayo dragiska number one waxaa kusoo xooga waxa loo yaqaano robbery ama inay dad dhacaan kadib waxyaabo badan waa jiraa laakiin ma badno for example kufsi qaf qaf dilay n w- n waxyaabahaas waa badan yihiin ilaa xabiska waxaa lagu geli karaa adoo baabuur waday eh, maxaa dhaha lays la-aan waxyaabo badanaa lagu imaan karaa furoodaa lagu imaan karaa wax isdabamaris laakiin soomaalida keligood maa laakiin dhalinyarada waxay u badan yihiin dragis waxaa ku xiga robbery dhalinyarada marka xabsiyada ku jira ma rag oo keliya mise gabdhana way ku jiraan n xabsiyada gabdho waa jiraan for example hadda waxaa jira london xabis la yidhaahdo holloway oo ku yaala n kings maxay dhahaan kings cross agtiisa Mm.
iyo mid kaloo la yidhaahdo brunsville oo dhinaca ashfield ku yaala outside london eh Ah, mar aan u tegay markii ugu dambeysay tiro oo gabdho soomaaliya ilaa toddobaa xirnaay laakiin waxaa laga yaabaa n xabiska laba qayb uu eh, lacala the time is aan sharaxo laba u qaybsamaa Eh, qaarna waa n xukun sugayaal oo waxaa la yidhahdaa remand qaarna waa sentence waayo waa la xukumay kuwa remandiga marka waxaa laga yaabaa in la wareejiyo ama xabis kale loo loo loo bedelo marka waxaa laga yaabaa adoo maanta toddoba soomaali ku aragtay beri inay noqdaan saddex ama laba oo kuwii kale meel kale loo bedelay laakiin way jiraan gabdhaha laakiin aaday u yar yihiin waayahay n haddii markaan usoo noqonno n nolosha ay ku nool yihiin maxaabiistaas guud ahaan waa nolol sidee ah Eh, ma helaan cunnadii loo baahnaa ma helaan mararka qaarkood eh, fasax ay bannaanka ugu baxaan ma helaan inay dadkooda la kulmaan oo dadkooda ma soo booqdaan gaar ahaanna soomaalida laftirkeeda haddaad ka eegto dhinacaas n horta sideedaba xabiska macnaha oo yurub ku yaala standardkiisa macnaha aada u sarreeyaa oo xabsida badan haddaa u fiiriso wadamada yurub waa isku wada mid oo maxaa yeele qofka markii la xiro em, dowladda kafaala qaadayso maxay dhahaan raashinkiisa waa inuu helaa saddexda quraac iyo qad iyo casho waxaa jiro qolooyin badan oo human rights oo xabiska isha ku hayaan oo maxaa yeele qofka wuu dacwo karaa haddii maanta cunto la siinin tusaale ahaan aan ku siinaa ramadaanka oo kale annaga waxaan siinaa marka waxay leeyihiin saddex miilay xaq u leeyihiin oo maxanaa quraac iyo qada casho intiaan ugu bedelaynaa habeenkii oo hal maraa la wada siinaa marka waxaan yidhi cuntada way ka qaboobaysaa maxaa samaynaysiin waxay dhaheen waxaan ugu ridaynaa flask ama tarmuus oo kuleel ku haya ilaa lix saacadood oo aanan ka qaboobayn marka waxaa la siinaa qofkii een, five o'clock oo kalaa la siinaa cuntadii way ukulaanaysaa ilaa wuu ku scuuran karaa xoogaa extra fruitna waa loogu daraa dadka communitida dibadda oo muslimiintana timir iyo waxyaabahaas inoo soo diraan marka iyagana kuwaas waa waa siinaa oo waxaa ka mid ah ururka mother and child oo habeen dhexaas maxay dhahaan event sameyna aan ka qayb galay Een, iyagana waxaa jirto maalin oo ay bixiyeen hilibka dhan oo ay ciyaalka ay cunayeen maalintaas oo ciid eh oo Mm.
marna timir iyo waa noo soo diraan marka organisation waa ka helnaa tan kale een, eh, qofka markii la xiro wuxuu xaq u leeyahay een, eh, daktar iyo dentist een, eh, diintiisa lacala een, waddanka ingiriiska wadamada badan oo aan soo arkay aada ugu horeeya oo maxaa yeele qofka haddii la xiro wuxuu qasab ku tahay dowladda inuu hilib xalaalna u keeno meeluu ku dirtana u keeno oo wadamada qaarkood oo Mm.
yurubta ayna heli karin waayahay n ilmaha soomaalida ee xabsiyada ku jira n waxaa laga yaabaa qaar fara badan inaysan helin dadkoodii waalidkoodii oo sidii loogu talagalay u soo booqda haddii si kale aan u dhahno aan idhaahdee in aabbayaashu aanay aada u soo booqan oo hooyooyinku ay ku badan yihiin xabsiyada inay booqdaan arrimaha noocaas oo kalea ma la kulantaa aad iyo aad aad iyo aad maxaa yeele een, eh, dhalinyarta markii la xiro inta aniga ka shaqaynayo aan khibrad u leeyahay waxyaabahan dhan ee dowladda siinaysa oo aan kuu sheegaya hadda ama cunto ha ahaato ama sportis ama daktar waxaa usii waxaa ugu weyn oo ciyaalkii aad ay u jecel yihiin in lasoo booqdo oo maxaa yeele familki maxaa yeele wuxuu dareemaa isolation qofka wuxuu dareemayaa kelinimo oo meel jooga in la nacay inaan la rabin marka waxyaabaha ugu weyn oo aan ku dhiirigeliya waalidiinta waxay tahay inay ciyaalkooda soo booqdaan xataa dad badan oo voluntary ah, waxaan dhahaa u taga dadka xataa liwaji wejigi ilahay kusoo salaama marka een, horta runtii hooyooyinka aan halkan ka salaamaa xabiska aan ka shaqeeyo een, ridwaan oo boqolkiiba sagaashan waxaa vist u yimaada ciyaalka hooyooyinkooda marka aabooyinka aniga hadda dembi ma saari karin ama shaqa ha ku maqnaadaano ama yayna imaanin laakiin numberka aada u yar yahay cunugana markii la xiro haddaanan loo imaanin because research waxaan sameynay ciyaalka leh family connection way ka macnaha degan yihiin markii la dayayna way ku yar tahay soo noqoshada waxaa loo yaqaana refunding okay marka eh, intaasaan ku sheegi lahay waayahay marka xabsiyada eh, dhallinyarada qaarkood ay dhammaystaan oo ay ka baxaan eh, dood waxaa jirta idinka iyo dad badan oo soomaali ay ay ku doodayaan oo ay leeyihiin ma helaan dhaqan celintii ay u baahnaayeen taasna waxay sababtaa inay mar kale eh, dib ugu soo noqdaan xabsiga ama waxaa laga yaabaa in bulshadii aanay ku dhex noqon karin oo dadku ay eh, farafiiqaan iyagoo u arkaa nin dembiila oo xabsi soo galay inuu yahay dhibaatooyinka noocaasa sida wax looga qaban karo een, maxay kula tahay adiga wallahi eh, ridwaano su-aashaan su-aal aad iyo aad u fiican waayo oo aan muddo dheer ka fikirayay maxaa yeele eh, een, dhallinyarada markii la deeyo haddaynan support keenin ama kaalmo keenin een, for example communityga ama qof gacan qabto waxaa laga yaabaa inay ku noqdaan meelihii shalay oo u sababa inay xabas ka yimaadaan marka aniga xabiskeenna wuxuu leeyahay eh, resettlement waa leenahay iyo rehabilitation laakiin waa ogtahay maadaama dowladda oo ingiriiska ayaamahan ay budget cut ay samaysay ay wax- meelo badan oo dhallinyarada lagu saacid jira ee yaraysay waxaan yidhi aan ku kalsoonaana communitygeena marka anigu waxaan sameeyaa masaajidadaan tagaa community aan u sheegaa waxaan leeyahay cunuga la soo deyi rabaa jiro marka waxaan waan kugu mataanaynaa cunuga ama u noqo aabbo u noqo ama walaal u noqo si oonan meesha ugu noqonin taasna waxaan ku beesgaraynay eh, ridwaan oo qofka markii la soo xiro waxaa aragnay waxaad ula jeedaa qof tusaale wanaagsan u noqda exactly ciyaalku waxaan ku arkay markii la soo xiro waxay samaynayaan reconnection to their faith diintoodii aad u imaadaan maxaa yeele cunuga waxa- markaan weydiiyo wuxuu dhaha banaanka markaan joogo weligay masaajid ma tegin laakiin hadda xabaska markaan joogo qofka wuxuu diintiisu jeclaanaa waxaa arkaa dhalinyaro badan oo isniinti soomo khamiisti soomo qaar waxaa arkaa salaatuleyl dugto qaar waxaa arkaa jimcada yimaado laakiin problemka wuxuu yahay markii la deeyo ma helayaan oo waxaan oo oo isku xigxigo oo waxaa laga yaabaa ciyaalkii hore oo daroogada inay ku noqdaan marka soomaalida maalin walba waxaan dhahaa war imaada een, train aan ku siiya hal maalin oo waxaan siinaa ee, oo ah een, xiriirka oo professionalismka wax boundaries eh macnaha qofka ilan saaxiib ma kulaha laakiin waxaa u noqonaysaa mentor Waaya.
soomaalida badanaa ma yimaadaan runtii taasna aad iyo aad aan ugu xumaaya waayahay Sababta- een, dabcan wasaaradda cadaaladda dalkan aad la shaqaysaa xabsiyadaad booqataa dhallinyaradaad la sheekaysataa maalin dhoweed waxaa soo baxayay warbixinno sheegaya in xabsiyadu ay isku beddelayaan goob dadka xag jirku ay afkaarahooda ku faafiyaan oo maxaabiis dembiye yaryar markii hore loo soo xiray ayaa laga yaabaa in dad xag jira ay xabsiga dhexdiisa wax ugu sheegaan oo ay eh, maskaxdooda wax ku shubaan marka arrimaha noocaas oo kale adiga weli ma la kulantay ma isleedahay xagjirnimaa ka jiri karta xabsiyada qaarkood waa jira macnaha riboorada saa u aragtay waa sax annagaan hadda oo aan jablanka ahay anaga nafsigeena trainer na la siiyaa every year every six months because challenge waxyaabahan nafsigii waa igu cusub yahay marka trainer na la siiyaa oo ah waxaa la yidhahda how to combat macnahan extremism sida waxaan xagjirnimada Laga hortagayo.
maadaama radical laga dhiga waxaan ka dhiganaa deradicalization anagoo isticmaalayno contra narrative waxaa la yidhahda aayadda sidoo uf- uf- loogu fasiri maayo si kale inaan ugu fasirno oo Waa sida tahay gartay.
tan kale mid kalaan rabaa inaan kugu daro een, xabiska marmar waxaa jiro een, dad badan oo kusoo islaamo marmar xabiska nafsigiisa waxaa jiro wax la yidhaha protectionism maxaa yeele gaanga gaanga xabiska jiro haddaadan ciyaalkan oo oo gaangi haddaadan dhihin aniga muslim ahay idinka idinka mid ahay akhi akhi haddaadan isdhihin waxaa laga yaaba kuwa kale inay ku dilaan marka waxaa arkaysaa qaar badan oo oo markay soo islaamaan xataa islaamkoodii hataa saas wax u aqoonin oo raggaan xag jirka eh, ay ku raacayaan ha ku protect gareeya dartiis oo kale laakiin wax badan aan ka qabanaa arrintaas ugu dambeyn maxaad kula talin lahayd dadka soomaalida eh, si eh, dhallinyarada soomaalida xabsiyada aanay u gelin ama marka xabsiyada ay ka soo baxaan aanay dib ugu noqon Een, arrintaas in- saddex arrin aan u kala dhigaa arrin waxay tahay eh, preventive measurement in la sameeyo ka hortag waa in macnaa adiga nafsigaa intaa casuuntaa dad badan oo soomaaliya ama anthropology bartay ama sociology bartay oo dhallinyaradan wax ku kalifay aniga aniga nafsigay ma aha eh, fieldigaa ninkaas fildi ah aqaan ma aha Mm.
laakiin xabiska markay soo galaan aqoona u leeyahay oo xabiska waa lagu toosi karaa iyo resettlementigana aqoona u leeyahay oo macnaha waxaan ka wadaa mujtamaci inuu istaago oo ciyaalkan oo aan la jajib garaynin inaan la- la dhihin hebel saasaa tahay saasaa tahay maxay la en rasuulka alayhi salatu wasalaam xadiisa wuxuu ku yidhi kullukum khata'un wa khayru lkhataa'ina tawaabuun qofka wuu ka dembi wuu ka soo noqon karaa dembiga in mentors la noqdo oo cunug waxaan qabaa en ridwano haddaan plan sameyno within three years cunug kastoo soo baxa haddii aan qofku mataaneeno oo masaajidka la geeyo oo wax si fiican loo baro Aad iyo inuusan maxay dhahan soo noqonayn i'm sure aad iyo aad baa u mahadsan tahay aweys sheekh maxamed adaa mudan asalaamu calaykum intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanaya aweys sheekh maxamed oo la shaqeeya wasaaradda cadaaladda dalkan britain gaar ahaana ka howlgala xabsiyada ku yaala dalkan britain oo in badan oo ka mid ah dad muslimiina ay ku jiraan gaar ahaana kuwa soomaaliyeed ay ku jiraan inta mar kale aynu kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
ridwaan xaaji cabdiweli aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka inala socodsiinaya haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo caashe ibraahim aadan
waxaan dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku maqashinayaa silsilada dhalante toddobaadkanna waxaad ku maqli doontaan dhibta tahriibta ka soo gaarta qoysaska laga tahriibo iyo weliba duruufaha nololeed ee soo food saara waxay tiri doohanoo warmoogow dudi hooyadaadii bishaantii dhammaane isbitaal bay dhex jirtaa goonigaa laquutana siniingaan ku dhaafnaa hurdada farkeedee dhawaqeeda taahiyo dhadhabkeed wuxuu yahay cabdi dhowristiisii doodimeer halkuu galay deriskaba u yeeladha waxaan kaloo barnaamijka idinku hayaa qayb kale oo xiise leh oo ku saabsan waraysiga fanaanada hibe maxamed hibe nuura laba atooro ruwaadaasi lahayd labada atooro mid wuxuu ahaa yabarogan hadda madaxda laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan cabdiraxmaan midka kalena cigaal buu ahaa maryam musaliya anigaanu ahayn yeeso badan baa la qaaday oo kala duduwan kala duduwan kala duduwan laakiin dee anuu dhinacayguma ka xusaya
waa mar kale iyo caweyska washington aan ku bilaabo silsilada dhalanteed oo toddobaadkan dhegaystayaal aan idinku maqashiinayno dhibaatada tahriibka ka soo gaarta qoysaska laga tahriibo iyo sidoo kale duruufaha nololeed ee soo food saara ismaaciil xuseen farjar oo soo diyaariyey waa kan
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada silsiladeennii dhalanteed toddobaadkanna waxaa halkeedii ka sii soconaysa sheekadii la xidhiidhay cabdi oo tahriibay toddobaadkii horena farriimo kala duwan ayaa la soo diray haddaba farriimahaas ayaa damqay dad badan sidoo kalena dhulka ama ciidda laga tahriibayo lafteeda ayaa fahmi weyday ujeeddada dhallinyarada ku dul barbaartay ay uga cararayaan markaas dhulka laftiisa ayaa la garnaqsanaya dhallinyaradii dhalin yahay dhambalhoo dhulka hooyo soo qoray qalin dhiiga lagu dhigay dhuuxiisa laga dhuray dhabtiyaala yaabtaangar wuxuu u soo dhigay dhidibkeeda jiiftada dhumad iyo laxaad kale wuxuu yiri dhawaaqi dhammaantiin dadkaygow dhiig bay igu daato dushayda ku dhimataan marna dheef laquutiyo dhir baa igu dhex beertaan nimantiiyo nimcada dayan igu dhex beeraa marna dhoranaysaan oo dhaalaa ka dheragtaan marna waa iga dhooftaan dhuuni qaatayaal iyo dhidar iyo waraaba ii dhiibaysaanoo waa iga dhaqaaqdaan dhuuxayga hoosena dhuug baa ku nooloo dharqanaya dhiigii dhamac bay igu shidayaan dugsi malihi dhallin yahay dhibtaasaan qabaayoo cid i dhowrataan jirin dhanka kalena dhoahane dhaxan iyo kulayl iyo dhalankaaga shay roga dhabtii ima dulyaalaan dhiggaa igu dhex nooloo igu dhaartabaa badan dhaqashada mid xoolaha dhan kastaba la joogo dhididkiisa maaloo dhagi igu dhex seexdo dhargay oo ledaa badan dha'dii wuxuu ku soo xidhay markaa wada dhaqaaqdaan dhul shisheeye gaadhaan dhugashada xasuusta leh jaalow dhulkaagii marun waad dareentaa aad bay u mahadsan tahay saada maxamuud cabdi oo maansadaasi inala socodsiinaysay waxayna ku sugan tahay dalka sacuudi arabiya kadib markii fariimahani soo baxeen waxay aad u taabteen qoyska uu cabdi ka tahriibay dhuudii laftigeedana waxaa la leeyahay cusbitaal ayaa lafteedii la dhigay haddaba cabdi walaalkii ayaa sawir ka bixinaya qoyskooda iyo dhibta soo gaadhay inta ay la eg tahay maslax salaad maxamuud oo ah hal abuur da'yar oo ku sugan muqdisho ayaa maansadan inala socodsiinaya markaan dhoolki soo rogay gaadiid digaysani bitadeeni soo tubay farxad inaanu dhool kaco aan filaayay daantada daankii intaan furin dhawqabay hareeyo ligu yidhi dhallaan yahow dhudi hooyadaa mii dhibta ay ku nooshahay ma ku dhowranaysaa markaa waan dhaxay macna waa yaranaxay marka xaafadda imaado hadalkii la yidhahdo waa naxay oo macna aniga waaba kusawa waxaan idhi maxaa dhacay cabdi baanu dhaafee dhibka jira muxuu yahay qof dariska ka mid oo cidii dariska meesha deganaay macnaha xaafadda degan agteeda baa ila hadlaa macnaha oo igu soo baxo markaa imaaday marka wuxuu ugu yidhi waxay tiri doohanoo wermoogow dudi hooyadaadii bishaan sii dhammaane isbitaal bay dhex jirtaa goonigaa laquutana saliinkaan ku dhoofnaa hurdada farkeede dhawaqeeda taahiyo dhadhabkeed wuxuu yahay cabdi dhowristiisii doodimeer halkuu galay dariska baa u yeela dhah macnaha dariska baa la jooga hooyo wax la jooga mala cabdi mar horba ka tegi cabdina dhuumay goor hore saxaraha dhankiisa iyo baddaa dhula dhulaysu doon dheelinaysaa qayladhaan ka soo diray hooyo ay ku dhalaanalay waxay dhawaqi goobtaa ama dheehi jirataa sooduu dhambaalada iyo weeda soo dhigay laash baan dhaxalaa dhawaqaa u darana nafsi waxay bilowday dhooldhoolisaan jirin alalay dhamuustay dhabta ay ku haysaa cabdiyow ku dhalandhali laki aadan yuusuf oo dhaan wadda ayaa idaacadda iska furatay kadib war aanay ku farxin ayay ka maqashay kaas oo ah wiil niyaddeeda aad ugu dheeraa waa cabdiye oo tahriibay oo weliba ku sugan xaalad adag markii ay warkaas maqashay xooga fikirkii ayaa la dheeraaday nasiib darro gaadiidkii ay dhaanka ku wadda ayaaba ka lumay intii ay fikiraysay ama fikirka ku maqnayd markii ay fara madhan soo istaagtay ayay aragtay haa dusheeda maraya iyada oo xasuusatay dhibtii soo gaadhay cabdi hooyadii oo ahayd dhudi ayay haadkii farriin u dhiibaysaa waxay hooyo dhooley wiilkaan u dhuubtee dhiiggii kala dhex baxayee jacaylkiisu igu dhegay dhabarkiiyo xanjaadkiyo dhabta tii ku qaadaay haddaan hooyo dhooley daraartuu holladay bixid dheegaan ogaan laa ilma kaama dhibicdeen waxay hooyo dhooley dhugta erayadaado anoo dhaban cidlaa aal dhudhun qaadi waaye balaan dheeg farriin adag ugu dhiiba haadkee bal dhegayso erayadan dheegaan jeclaayow dhaxantiiyo haraadkiyo baddan kugu dhugtamaysiyo in kalluunku kugu dhaho inaad dhuuni ii tahay sow tuug dhirgaxaniyo dhuuni qaate kuma badin dhegaystayaal waxaan naga xasuusinay in maansooyinkan oo faahfaahsan aad ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee bixi doona berri haddii rabbi idmo haatanse aan dib idinku celiya caashe ibraahim aadan caashe cuudo halkaas inooga sii wada barnaamijka caweyska washington aad ay aad u mahadsan tahay ismaaciil weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a intiina la socotay toddobaadkii hore barnaamijkan caweyska washington waxaad ku maqasheen waraysi aan la yeeshay fanaanada caanka ah ee hibe maxamed hudoon hibe nuura oo nagu soo booqatay xarunta v o a ee magaalada tan washington waxaan caawa hibe idinkaga hayaa qeyb labaad oo aad u xiiso badan oo ay kaga sheekaynayso waayaheeda fanka iyo heesaha saamaynta leh ee ay qaado waxaa inoogu bilaabaysaa hibo heesta soo noqo adoo nabad ah oo dad badan ay aad u jecel yihiin marka ay dhegahooda ku soo dhacdo
Thank you.
waxaa lagu saleeyey inankii aan anagu isjeclaynan guurka ku heshiinay ee mu'aamaraad lagu dilay intii aan la dilin ducadii aan usii ducaynayeen lahaa soo noqo adoo nabada ayay iyay ahayd riwaayadii ay ku salaysnayd haa yaa horta lahaa heesta riwaayadaas waxaa lahaa allahu naxariistee tukaale maxamed tukaale maxamed tukaale cismaan waa gartay marka riwaayado badan aa jira hibo aad ka qayb gashay oo heeso kala duwan ay ku jireen oo qisooyin badan ay ku jireen tusaale kale waxaa jirta hees adiga iyo maryan mursale saan u malaynayo iyo magool aad wada qaadaan iyo- Haye.
iyo cabdi maxamed hoo gacanta hoo gacanta hoo gacanta marka heestaana mawoodani bay ahayd mise jecel may ahayd jacayl bay ahayd afar qof oo dalxiis isla tago isjecel baan riwaayadda ku matalaynay lababa dhan isku jeceshahay marka markii meeshii dalxiiskii la tegay qofba qofka kale yuu jacaylkiisa uga sheekaynayay ugu dambayntana oo gacanta la isodhanayay anigu Oo.
sidaasaan ahay anigu saasaan ahay anigu saasaan kugu balanbalay anigu sa- qofba wuxuu sheeganaya waxa uu qabo marka horena dalxiis saaxiibnima la isku wada raacay riwaayaddu say sheegaysa marka iyaduna halkaasay fadhiisatay oo waa xilligii da- dalxiiska la tegi jiray Haa, dhulka haa, waxaa la dhinaciidoo dole tegi la mari jiray heestan gobolada tartamaya heestan maaragtay een, aan ka sh- een, shilamboodii aan ku qaadno dhulka quruxdaale markii loo dalxiisi jiray shirkad baa jirtay dalxiisa hoteelaa jiray saambuusi iyo loodhan jiray Xeebta restaurada Sambuusi.
banaana iyo dadku tegi jireen Haa.
marka een, riwaayad riwaayadda ku jirta tumay ahayd hoo gacanta waxay ku jirtay xasdhagaduub xasdhagaduub waa riwaayadii labaad indhigo sidaadaba hahay marka heesaheeda maxaa ka xasuustaa hibo waxaa laga yaabaa dad fara badan maanta markay dhegaystaan hibo laanta afka soomaaliga ee v o a marti ku ah in qolo waliba ay faruuri qaniinsanaysa yidhahdaan alla hiboyaa heestaa ku weydiiye alla hiboyaa heestaa ku dhamayn kara weydiiye yaa dhamayn kara wax badan weeyaane heeso badan baa ku jira oo aad u badan oo dad badan baa ku jira ruwaado maryam mursal baa ku jirta oo axmed cali cigaal baa ku jirayoo anigaa ku jirayoo cabdi maxamed baa ku jirayoo waa la badnaa aad iyo aad baa loo badnaa waa gartay een, hibo waxaa jirta ruwaayad kale oo adiga aad ku jirtay si weyn aad uga dhex muuqatay ruwaayadda la yidhaahdo dunidu maskaxday magan u tahay waa ruwaayad caan baxday ahayd heese wan wanaagsan baa ku jiray maxaa qisada ruwaayaddan uga sheegi kartaa qisada ruwaayadaas waxay ahayd ruwaayad jacayl iyo maaragtay waayaha markaas socda ku fadhida ruwaayadda haddaan kaaga sheekay qiso yaroo aad u qosol badan bay lahayd laba atoore ruwaayadaasi lahayd labada atoore mid wuxuu ahaa yabaroogan hadda madaxda laanta afka soomaaliga cabdiraxmaan cabdiraxmaan Een, midka kalena cigaal buu ahaa maryam mursaliya anigaanu ahayn Een, taariikhdii la dhigay waxay ahayd een, sidee- toddobaatan iyo lixdii waa gartay Ee, yabarow wuxuu ka socday wasaaradda tacliinta Ay, Dadka- waxbarashada.
Ah, waxa- waxaa- an- Sh- xasan sheekh mume wuxuu ahaa ninka dhexeeya macalinna wuu ahaa wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda warfaafinta marka riwaayadda wuxuu isugu keenay wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda warfaafinta waa gartay xagga warfaafinta waxaa ka soconay aniga qalanjo maryam mursal iyo axmed caligaal iyo cabdilla raage iyo intaan dee xubnaha waaweynan ka xuso xagga waxbarashada waxaa ka socday yabarow sulfe eh, maryan mudey xubnaha culculusan ka xusi karo marka riwaayadda waxay yabarow inuu ila qaado heesta layidhaa haye fudud habeenkan lahaabay hubsiinadu habboonayd haye fudud haa beydna waxaa qaadi lahaa cigaal beydna anaa qaadi lahaa beydna isagaa qaadi lahaa haa boorobadii markii anagoo ku jira maqribkii uu xaafadoodii tegey buu heesti beydkiisii Xafladaad ku baragtis ku bilaabay.
sameeyey aabihiis baa maqlay wuxuu yidhi yabarow maanta heesta weligay maan maqle maxay tahay Iyo, ah, cabdiraxmaan markaasuu dee aabba waxba lagama qariyo moogtay aabba wallaahi waxaan dhigaynaa ruwaayad cusub xasan sheekh mumin leeyahay oo heesta beydkaasaan leeyahay aabba waan ku bariyay murtida kale oo dhan ka qayb gale sheekh waa abihaa heesta iska da yabarow sidiiba kugu wadgareeyay heeste oo aniga cigaaluun ku soo hadhnay Labadiina awalla keliya.
saddexdayadaa qaadi lahayn waa gartay haa waa heesta haye fudud habeenkan lahaabay hubsanadu haboonayd laakiin een, heestaas waxaan ku maqlay adigoo keliya qaadaya keligaa ha laakiin s- een, aniga cigaal bay caan ku ahayd eeg wixii waa wax mar hore la tan duubay.
idaacadaha u duuban Ha.
haye fudud habeen ha.
ha keligaa baan ku dhagaystay Ha.
marka marka heesaha kale ku jiray een, maxaa ka mid ahaa marka laga soo waxaa tago ka mid ahayd laalay dusheeda iyo laagag iyo xaraar dheer laangebi ku taallay lulayaan dabayluhu waa gartay laalays waa hees caana qudheed waa hees caana mar waaydaasay ku jirta dunida maskaxda magan u tahay dunida maskaxda magan u tahay ha dhammaantood maadaa qaadaya mise maya waa la wada qaadaya heeso badan baa la qaadaya oo kala duduwan kala duduwan kala duduwan laakiin dee anu dhinacayguma ka xusaya
xisaha ku laalane kalgacaylkii lumiye loxoskii ku dumiye guurkii lugooye xiisaha ku laalane kalgacaylkii lumiye loxoskii ku dumiye guurkii lugooye leefo halliqinta burka iyo horsade labtaydanay lululka iga daa leefo halliqinta burka iyo horsade labtaydanay lululka iga daa lahayshada naftaydiyo caaqaliga la dhamayo leexadani sidate maankayga labaysa lahayshada naftaydiyo caaqaliga la dhamayo leexadani sidate maankayga labaysa shimbiraha lalaaye ku dabaasha laydha looyama duurba anaa ii lalabaye leefo halliqinta burka iyo horsade labtaydanay lululka iga daa leefo halliqinta burka iyo horsade labtaydanay lululka iga daa kuwa kale waxaan u daynayaa fanaaniinta iskale markaad kulantaan waa garta markaad waxaad ku lahayd laalays iyo haye iyo haye fudud iyo tu kaloo la odhan jiray in ha dhalin ha guursan ha dhalin dhibaato dhegxumo ha guursan waa garta oo heestaasi hibay waa hees cajiiba oo ka hadlaysa een, malaha Haa.
malaha dadka kala- dadkan kala ajnabiga ee isguursanaya maya wax kastay ka hadlaysay beydka koowaad wuxuu ahaa dhan kastaba adduunyada dhaqanka iyo dhaqaalaha guud dhaaw- guur dhaawacayoo kala dhantaali waa dhagar dhismahooda ubadka adigoon u dhammayn karin dad ugaadhu dha- dhaanto dhalmadoodu waa dhagar ha dhalin ha guursan ha dhalin dhibaato dhegxumo ha guursan waa gartay laba dhab isku jecel oo dhalashana soomaaliya ku dhaqmaaya diintood inta dhaleeca iyo haa haa inta dhaliil u yeesha dhaleecada ku tuurta waa inaan dhammaanteen dhanka wada marayo dhalanteedka beentaa bulshadeennu dhaafta ha dhalin ha guursan ha dhalin dhibaato ha dhagxumaha guursan qalbi waa dhud keliyaoo dhinaca qura loo abuuray.
dhinaca dhinac qura loo abuuray dhexdhexaad ma noqon kara diinteennaa dhigaysee xaasas dhowra ninkiilana dhibi waa u joogto godobaan dhammaan buu ka dhexlaa dadkiisuye ha dhalin ha guursan ha dhalin dhibaato dhegxumo ha guursan waxay ahayd waxyaalo badan haa dhan kastaba adduunyada dadka nolosha dhuuxee raaxada ku dhaataa waxay ugu dhaqmeen horay dhaqamadoodii gaboobay qodobkay dhaliilaan bay dhaqso uga tiraane midu dhaama qaataan calaashaan waxaa loola jeeday een dhaqamada iyadoo waxyaabo la iska soo gaaro oo la dhaxlay la jiro haddana marka dib loo fiiriyo kii aan Ka xun baa la tuuri waa laga jiray.
saari jiray ka wanaagsana hore loo sii qaadan jiray ujeedadu uga dan leeyahay oo dhani waxa weeyaan labadan walaal ee wada dhashe la isu diidaya ha isguursanina la leeyahay waa qodob xune ka saara buu leeyahay waa gartay waa fariin fariin culus bay diraysay fariin culus bay diraysa
allow samir ifka kuma hungoobo codkaasi idin soo gaaraya waa fanaanka faarax guuleed samatar waxaa ku lamaana fanaanada aad maqlayseen waraysigeeda ee hibe maxamed hudoon hibe nuura heestaas ay ku wada luuqeynayaan ee allabari ayaan ku soo gabagabaynayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaan mar kale dhegaystayaal iska maqlayno toddobaadka dambe barnaamijkan iyo kuwo lamidaba waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay heestaasi allabari waxay u dambeysay barnaamijkii caweyska washington oo ay nala socodsiinaysay caashe ibraahim aadan caashe cuud barnaamijkaasina sidaad maqlayseen waxay ku wareysanaysay mid ka mid a fanaaniinta ugu waaweyn soomaalida hibe maxamed nuur hibe guddoon haatana haddii aan idin kormar qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa sheegay in maanta howlgal ay ka sameeyeen deegaan u dhow magaalada xudur ee gobolka bakool ay kusoo qabteen sargaal ka tirsan ururka al-shabaab sargaalkan ayaa magaciisa ay ku sheegeen saraakiishu xasan isaaq nuur waxaana la sheegay in ururka al-shabaab u qaabilsanaa dhinaca sakawaadka ee deegaanadaasi intii uu socday howlgalkan ayaa la sheegay inaanu dhicin wax iska horimaada waxaana sargaalkan laga soo qabtay gurigiisa oo ku yaala tuulada lagu magacaabo yabyab oo soddon kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada xudur waxaa la sheegay haatan in lagu hayo saldhig milatari oo ku yaala magaalada xudur ee gobolka bakool halkaasoo ay ku ilaalinayaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom maalintii shalayna waxaa la sheegay iska horimaad inuu ku dhex maray deegaankaasi ciidamada dowladda iyo maleeshiyada ururka al-shabaab iska horimaadkaasi waxay saraakiishu u sheegeen v o a inay ku dhinteen laba qof sidaad maqlaysaanna waxaan soo gaadhnay gabagabadii aan dhahne idaacaddan fiidnimo intaaynu ku kulmi doonno idaacadda subaxnimo lixda iyo barhka haddii aaba idmo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.